noo soo gudisay oo aan u baahnayn oo riiga gabahooda ay daryahan fadhiyeen oo qalabka iyo wixii kale lamida ay u fadhiyeen horta waa guddoominay ilaahay baa mahadle iyadii deeqda noo soo dirtayna waxaan u celinaynaa hambaryo iyo maha boogaagin ururka samafalka magaceena waxaan u celinay ee ka shaqeeyey alaabta noo keenay waxaanu iyagaan u celinaynaa mahad baan u celinaynaa weyn ilaahay baa mahadle intaa kabacdi saaad ula socotaan haddaad tihiin ururka samafalka dhulka soomaaliya maanta xalayna waa si idaacaduhu ka hadlayeen iyo ayaamo badan oo kaleba waxaa ka jirta cabsi badan oo xag biyo iyo xag baahi dad iyo xag baahi dunyo mid kastaba ilaahay baa baahida bixin kara waxaanu idinka codsanaynaa wixii aad qaban kartaan ee awoodeenaa ama xagga biyaha ha noqoto ama xagga saakulaynta ha noqotee inaad maaragtay isu xilqaantaan oo sidaad sanba isugu xilqaanteen wixii kalena isugu xilqaantaan jilaal ilaahay dee daruur baa saakeeda dul taagan waktidooma waa iska shubi karaa laakiinse waktiga ay idinka ogsiisin jiray ma foga ma ma dhowa waxaanu la waxaanu idinka baahna idinku boogaaginaynaa inaad la sa dadka la socotaan marba heerka uu marayo iyo wuxuu u baahan yahay wixii aad ka qaban kartaan idinku awood ahaan inaad ka qabataan hay-adiina samafalka adduunka kalena aada gaadhsiisaan oo marba wixii jira haddii aad hadda isoo xilqaanteen oo caawa niman wadaniin oo dalka u dhashay aad tihiin dalkana horeyna uga waliseen haddana dee meesha wax lagu soo sheegaba kollay ay idiin furan inaad tagtaan oo xaaladeeda si dhaba usoo ogaataan idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad dalka baahidiisana dhaba ogaataan wixii aad ka qaban kartaan oo uqabsataan uka qabataan wixii idinka taweyna cidii aada leedihiin waxbay idinkaga kaalmaynaysaa aad maaragtay u gudbisaan intaa un baan hadalkiisa kusoo gabayn ilaahay baana mahadle haadna waan idin celeyne